ololoon oo hay kuyo isku kaaladayeen waxaana ku mid ahe gudoomiyaalka degmooyinka ee gobolka banaadir iyo ee kulan ku tiragalay in degmo kasta lagu suubiyo ololo nadaafadeed welibana qayb ku hayana bilaan fara badan nadaafada lakiwadii laamiyada saybiyana ilaa iyo isbitaalka banaadir dhanka hore waxaana ku mid ahe gudoomiyaalka qaybta ku hayeen ololo nadaafadeed iyo ku hadaleen muhiimada laku leeyahy haddaynaan nadaafadda iska kaashan oo inaan amniga iska kaashan oon bilicda iska kaashan oo wax walba horumar aanaan iska kaashan hadda waxay ila tahay meesha loo socdaa waa meel maaha aniga sida idaacadaha aa ka aragteen oo telefishinada aa hore uga daawateen guddoomiyaha degmada hodanka oo maamo ay ku murmaayaan geed la jara waad aragteen soo maaha waxay tahay shaqada aan hayno in haddana nalaga duubo annagoo dukaankan la murmayno oo leh hortaada xaaq oo isdiriraynaan rabnaa dad badanaa waxay dhaheen war haddaynaan qofka aanaan baad iyo laaluush weyddiin asaynaan weyddiin ee bahalka la yidhaahdo awood kale nidhi sharciga haddaad u hogaansami weydo waa lagu xiraa maxaa qodoboo kala dhihi layn waa lagu dila maan dhihi layn awal waa leenahay geedaha in la godo ma ogolin haddaan nahay guddoomiyaasha degmooyinka waad ogtihiin maamul gobolka banaadir inuu warqad soo saaray inaan geedaha la jari karin waxaan la diriraynaa annaga geed qofkii jara waxaan la diriraynaa qoftii bullaacad ku furtaa waddooyinka waxaan la diriraynaa kuwa xiriirinaya waxaan la diriraynaa dadka waddooyinka goynaya shacabka gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa ganacsatada iyo dhallinyarada iyo ururada haweenka kulli inay isxilqaamaan oo u istaagaan bilicda gobolka banaadir qof kastana uu dareemo inuu muwaadin yahay dhulkaanna uu dhashay dhulka aan ka nimid oo shisheeyaha qofkii caag biyaha dhulka ku tooro ganaaxiisa shan boqoloo doolar waaye qof dhulka wasaqayn kara male qofka daba socdaa dacweynaya isla markaas hore booliiska ka wacay waxaa loo baahan yahay dad aan mushaar qaadan oo ah bulshada qayb ka mid ah habeen walba iyo maalin walba u taagan inay nadaafadiinna iyo amnigiinna ay ka shaqeeyaan runtii hore waxaa loogu shaqayn jiray guddoomiye walbo iyo malaamalidii ama madaaliyaashiisa hore waxay ugu shaqayn jireen degmada gaarka oo guddoomiyaha u xukumo laakiin hadda waxaan bilownay iskaashi inaan sameeyno haddaan nahay labaatanka degmo gobolka banaadir iyo waaxda nadaafadda habeenba aan meel duulaan ku qaadno oo nadaafadda iyo amniga aan ka shaqayno habeen horeta waa ogeydeen waxaan ka shaqaynaynay qaybta galbeed caawa waxaan joognaa qaybta galbeed iyo weliba cadda maadaama halka hadda aad taagna hodan ay tahay hodan iyo wadajir iyo dharkeeley iyo garisbaali ayaa caawa nadaafad ka wadnaa marka iskaashigaas insha allah wuu sii socon doonaa intaan joogno agaasimaha guud ee nadaafada gobolka banaadir maxamed sucdi iyo weliba usa dignigandaray dadka waddooyinka ka shubaayeen qashanka amnigan quruxda badan ee malaayiinta doolar lagu dhisay ee babliga ah ee danta guuda ummadda ka dhexayso caawa waxaan halkaan ka qaadnay wax la dulqaadan kara maaha waxaana soo dhigay aan ognahay oo marqaati ma doontaa dhismahan quruxda badan ee halkaan suuqyadan oo quruxda badanna qashinka ka soo baxay cidaan ahaynoo derbigaas soo jeedo jaamacadda dhigta ma jirto guddoomiyaha degmada hodan waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaa farriintii adag ee caawa oo halkaan ka diray iyadoo ficila inaan beri aragno war macquul maahan inaan qashin dukaankaaga iyo goobtaada ganacsiga kormeera haddaaya ku tagna ka soo baxay inaa inta wiil yar u soo dhiibto aad jaamacadda derbigeeda dhigto ummaddana saan u marta saan u soo marta sax maaha